galab ciid oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal hawad idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
ciid wanaagsan waa axad koob iyo tobanka agost sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban bogga v o a somaali dot com efemyada geeska afrika saacadda afrikada barina waa afartii galabnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida warbixinno kala duwan oo ku saabsan sida looga ciiday soomaaliya iyo geeska afrika
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan munaasabadda ciidul adxa
alla maanta ciyaanta iyo iidda wanaagsan alla maanta ciyaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheynasi
ilaahayna siyaa ku abaal leh qodobadaas iyo warar kale ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka guddiga doorashada ee jubbaland ayaa ku celiyey in ay ka go'an tahay inay qabtaan doorasho xor ah oo ku dhacda daahfurnaan kana dhacda gobolka dabayaaqada bishan guddiga ayaa sidaasi ku sheegay qoraal ay u direen ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay oo dhowaan qoraallo ka soo baxay xafiiskiisa ku muujiyey walaacuu ka qabo in doorashadu ku dhacdo si xor ah islamarkaana musharaxiinta ay ka wada qayb galaan doorashada guddiga ayaa sheegay inay la kulmeen musharaxiinta doorashada ay noqonayso mid loo dhan yahay dhinaca kalena xubno sheegay inay ka tirsan yihiin golaha odayaasha jubbaland ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya in ay soo farageliso xaaladda jubbaland si looga baaqsado ay yidhaahdeen qalalaaso siyaasadeed iyo deganaansho la'aan dhacda doorashada hoggaanka jubbaland ayaa dhacaysa dhammaadka bishan waxaana xilligan socotaa xulista xildhibaanada maamul goboleedka oo xanaanka lagu soo xulayo uu khilaaf weyne ka taagan yahay isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga ayaa sheegay inay maanta duqeeyeen bartilmaameedyo ay ku sugnaayeen xoogaga gooni oo goosadka shalay la wareegay magaalada cadan ee koonfurta dalka yemen isbahaysigu waxay sheegeen inay beegsadeen waxay ku sheegeen khatar si toos ah ugu wajahan dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee uu hogaamiyey madaxweyne cabdirabu mansuur haadi ma cadda weli aagga ay sida gaarka ah u duqeeyeen ciidamada isbahaysiga hase yeeshee dadka deegaanka magaalada cadan ayaa wakaalada wararka a f b u sheegay inay maqleen dhawaaqa madaafiic ku dhacday xerooyinka militari ee ay qabsadeen xoogaga gooni goosadka ee magaalo xeebeedka cadan sabtidii shalay ayay maleeshiyada rabtay inay gobolada koonfureed ee yemen go-aan weerareen magaalada cadan oo hadda xarun kumeel gaara u ah dowladda madaxweyne haadi meelaha ay qabsadeen ayaa waxaa ku jira xerooyinka militariga iyo madaxtooyada dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee madaxweyne cabdurabu mansuur haadi ayaa weerarka jabhadani taageerada ka hela imaaraadka carabta ku sheegay afgembi qaramada midoobey ayaa axadda maanta sheegtay in dagaalka afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada cadan ay ku dhinteen dad gaaraya afartan qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan laba boqol iyo lixdan ruux
ugu yaraan saddex ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobey ayaa la dilay sabtidii shalay ahayd markii gaari waxyaabaha qarxe laga soo buuxiyey uu ku qarxay bariga magaalada benghazi ee dalka liibiya sidaasina waxaa sheegay afhayeen u hadlay qaramada midoobey weerarkan ayaa yimid xilli labada dhinac ee ku dagaalamaya liibiya ay gaareen heshiis xabad joojina oo lagu joojinayo dagaalka ka socda caasimadda tripoli inta lagu guda jiro munaasabadda ciidul udxiyaha xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ku dhaleeceeyey weerarka war qoraal ah oo uu soo saaray afayeenkiisa bayaankan ayaa lagu sheegay in saddex kale oo ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobey ay ka mid ahaayeen kuwa dhaawaca uu soo gaaray golaha amniga qaramada midoobey ayaa yeeshay kulan galabnimadii sabtida si ay uga wada hadlaan ficilada ka socda dalka liibiya booliska magaalada oslo ee xarunta dalka norway ayaa maanta sheegay in weerar uu qof hubaysanay sabtida ku qaaday masaajid ku yaala nawaaxiga caasimadda loola tacaamulayo iskuday ficil argagixiso weerarkan ayaa looga shakisan yahay inay ka dambeeyaan kooxaha midigta fog ee nacab dadka soo galootiga waxaana falka weerarka ku dhaawacmay qof ka mid ahaa jamaacada masaajidka al nuur siihayaha xilka taliyaha ciidanka booliska magaalada oslo ruun scott ayaa wariyaash u sheegay in weerarka masaajidka al nuur islamic center ay booliska u arkaan iskuday weerar argagixiso wuxuu intaasi raaciyey in hordhaca baaritaanka ay boolisku wadaan uu muujiyey in ninka rasaastu ku furay masaajidka uu u muuqdo inuu ka tirsan yahay dadka xagjirka ah ee kasoo horjeeda muhaajiriinta ninka weerarka geystay oo ku hubeysnaa qoryaha daranduuriga u dhaca ayaa masaajidka deegaanka beram ee duleedka oslo ku furay rasaas balse waxaa hakiyey oo qorigani kula dhegay nin ka tirsanaa dadkii ku tukanaya masaajidka kaas oo ay boolisku sheegeen in uu soo gaaray dhaawac fudud booliska ayaa xiray qofka weerarka geystay oo ah nin dhallinyaro ah oo u dhashay dalka norway
ciid wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan goordhow waxaa inoo soo socda barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay munaasabadda ciidul adxa balse marka hore sida looga ciiday soomaaliya iyo guud ahaan geeska afrika aynu ku horeyno magaalada muqdisho oo dabaaldega ah ciidda ay si nabadgelyo ah ku dhacday maanta waxaa warbixinta noo soo diray waryaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
munaasabadda ciidul adxa ayaa maanta si weyn loogu dabaaldegay magaalada muqdisho waxaana saakay aroornimadii hore ay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada muqdisho u dareereen masaajidada si ay u ogaan salaada ciidda masaajidka isbahaysiga islaamka oo ay ku tukadeen dadkii ugu faraha badnaa ayaa waxaa salaada kala qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo uu horkacayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyaha aqalka sare oo tukashada salaada ciidda kadib la hadlay shacabka ayaa ku baaqay in ummadda soomaaliyeed ay midoobaan si ay dib ugu soo noqoto magaca iyo qiimihii ay soomaaliya berisamaadkii ku lahayd dunida waxaan leeyahay soomaali inay mid noqoto oy meel la soo wada jeedsato cadow kasta oo yimaadaa way iska celin kartaa waxaan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa midnimo waxaan ugu baaqayaa cadaalad waxaan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa inay isku tiirsanaato dhinaca kale qaybaha kala duwan ee bulshada oo maanta si weyn ugu soo banbaxay damaashaadka ciidda ayaa v o a la wadaagay dareenkooda farxadeed ee ku aadan munaasabadda ciidul adxa daa'uud maxamed xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyaro badan oo munaasabadda ciidda awgeed sawirro isaga qaadayay taalada dhagaxtuur ee magaalada muqdisho waxaana uu iiga warramay sida uu u arko ciidda maanta farxad baan ku ciidnay waxaan la ciidaynaa carruurteenna waxaan la ciidana xaasaskeenna waxaan la ciidaynaa ishada asxaabteenna aad baan u faraxsannahay magaaladu sidoo kale waa jawi roobaad jawi aad buu macaan yahay marka maasha allah lama qiyaasi karo jawigeenna farxaddeen lama qiyaasi karo hilibkiin baa naga maqan faysal maxamuud axmed oo aan kula kulmay degmada xamarweyne ayaa ka mid ahaa dhallinta maanta farxadda iyo soo dhoweynta ciidda ka qayb qaadanayay aniga walow ay tahay maalintii iigu horraysay aan ku tukado farxad weyn bay ii tahay masaajid weyn oo caasimaddii waxa weye inaan kala qayb qaato aad bay runtii waxa weye farxad gelisay ugu dambayntii waa kuwan qaar ka mida dadka magaalada muqdisho oo soo bandhigaya aragtidooda ku aadan xuska munaasabadda ciidda iyo sida ay u dareemayaan bismillaah magacayga cabduqaadir dhaqane waa ku faraxsanahay maanta waxaan ku tukannay masaajidkii isbahaysiga islaamka maasha allah aad iyo aada u faraxsannahay ciidan maxaan ku yidhahdaa aad iyo aad u qurux badan tahay haddana waxaan joognaa taaladii s y l oo aan sawirro ku galayno maasha allah wax walba sidii loogu talagalay u socdaan magacayga waa cumar biha cabdi waan runtii waxaan dareemaynaa farxaddii ciidda muslimiinta meel walba ay joogaan farxad ay dhame- ayay dareemayaan masaajid space ayaan ku tukanay farxad aad u weyn ama farxad weyn ayay ahayd inaan inaan kula tukano madaxda masaajid spacega muslimiinta daafaca calanka meel walba ay joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan magaalada maybaa la reeyay igreeshan maadkar maarur maybaa ka suganaa magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya maybaa ka tukunaya masaajidka isbaahisiga islaamka safaylan tukuni jawni badada ka tukuni ilaahay maatis iidan iidiya may laha shanka baagaya shacabka soomaaliyeed antisi nabado ilaahayni dersi dhammaan shacabka reer koonfur galbeedna mayba laha iid fayl insha allah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho magaalada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan ayaa iyadana sidoo kale maanta si weyn looga ciiday warbixintan waxaa noo soo diray xuseen xasan dhaqane qaar ka mid ah dadkii farxadda maalinta ciidul adxa u dabaaldegayay oo aan kula kulannay wadooyinka beledweyne ayaa waxa ay v o a la wadaageen dareenkooda bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed cabdi muuse maanta waxaan ku ciidayaa magaalada beledweyne ciiddan oo ciid ah mid barakaysan meeshaan waxaan ka salaamayaa muslimiinta meel kasta ay joogaan kullu caam wa antum bikhayr waxaan aad u sii salaamayaa waalidiintayda meel kasta ay ku joogaan iyo walaalahay
ciid wanaagsan ciid wanaagsan soomaali meel walba kasta joogto ciid wanaagsan ciid wanaagsan dhahaya magacayga luul luul haybe luul haybe waxaan ku ciidiyaa buundo ku ciidiyaa shi sharaf bay ku- ciiddi ku dhacday oo maasha allaahi ilaahana gaadhsiiyey alxamdulilaahi maasha allaahi waxaan salaamaa muslimiinta meel kastay joogaan mulki muslimiinta magacayga waa xasan cabdi sheekh xasan madaxay kun joogana magaalada beledweyne gobolka hiiraan waxaan leeyahay dhammaan asxaabta qaraabada muslimiinta guud ahaan ku kala nool dunida ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr ciiddan ciiddeeda kale ilaahay samaha nagu gaarsiiyo dhammaan soomaali weyn meel walba ha joogtana ma aragtay ilaahay ma aragtay towfiiq ha waafajiyo ilaahay nabad ha noo sahlo ciid wanaagsan magacaygu waa cabdulqaadir hafu xasan waxaan ku noolahay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda bundaweyn haddana waxaan ku sugannahay nawaaxiga waxaa ishutaga xaafadda ee caashi bundaweyn si fiican aan u ciidnay ciid wanaagsan waxaan intaan ka salaamaynaa ummadda islaamka meel kasta ay ku nooshahay salaamullahi calayk magacayga aan askari faarax waxaan ku noolaa magaalada beledweyne gaar ahaan bundaweyn aad iyo aad waa faraxsanahay maanta oo- oo ciidu tahay ciidul adxa ciid wanaagsan ciid mubaarak maanta waxaan ku ciidayaa magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda bundaweyn magacayga waa cabdulahi cabdi dhicis oo cabdulahi yare maasha allah aad baan u faraxsanahay subaxaan saakay waa iiddii arrafo oo iid weyntii arrafo waxaana joogaa buundaweynaan degganahay xaafadda buundaweyn magacayga waa cabdulaahi cabdi muumin camalo baa layidhaah cago weynaa laygu naanaysaa waa la yaqaanaa xaafadda waa iga taqaanaa meesha ciidda arrafa saakay si wanaagsan ah xaafadda looga ciiday muslimiinta dhammaan waa salaamayaa xaafadda waa salaamayaa ciiddaa ciiddeedii kaleeto farxad iyo bashbash allah nagu gaarsiiyo xuseen xasan dhaqane munaasabadda maalinta ciidul adxa v o a beledweyne
mahadsaned xuseen dhegeystayaal mar kale waxaan idin leenahay ciid mubaarag magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyo maamul goboleedka galmudug sida looga ciiday warbixintan waxaa nooga soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq
dadka ku nool magaalooyinka gobollada mudug iyo galgaduud ayaa maanta isugu soo baxay fagaarayaal loo asteeyey in lagu tukado salaada ciidul adxa waxaana fagaarayaashaasi la geeyey ciidamo xaqiijiye amniga madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi carabey oo boqolaal dad ah kula tukaday salaadii ciidul adxa degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa bulshada u diray hambalyo ku aadan farxadda ciidda Eh, runtii waxaan hambalyada ciidda maanta la wadaagayaa dhammaan eh, ummadda soom- eh, muslimiinta ah meel walba ay joogto gaar ahaan ummadda soomaaliyeed eh, gaar ahaan ummadda reer galmudug waxaan leenahay maaragtay kullu caam wa antum bikayr Eh, gaar ahaan ummadda maaragtay reer cawdwaaq eh, maadaama aan joogna cawdwaaq dhammaan eh, ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leenahay hambalyadan ciidda eh, dhammaantiin kuwada ciidda sanadkan sanadkiisana maaragtay ilaahay khayranka ku gaarsiiyo runtii ummadda soomaaliya waxaan urajeynaynaa nabadgeliyo iyo maaragtay naxariis inuu ilaahay siiyo Eh, waddankeenna maaragtay nabad ilaahay ka dhigo haddii ilaahay yidhaahdo Eh, reer galmudugna ilaahay qulubtooda maaragtay isku soo hagaajiyo wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka galmudug sheekh cabdishakuur albedri ayaa bulshada ka dalbaday in la caawiyo dadka danyarta ah ee aan awoodin in ay farxadda la wadaagaan bulshada inteeda kale in gacanta loo qoro masaakiinta adoomaha ee hablaha asayda sida waayeelka dadka yacni daciifka ah ee aan waxba haysanin in laga farax geliyo qof walibaahiba oo la heli karaahi ou la jeclaado farxadda asaga ilaahay ou siiyey walaalihiis maadaama islaamku ay yihiin ee markay maaragtay diintu sheegaysay haddii xibin u xanuunsato dhammaan xibnaha kalena way xanuunsanayaan qofka muslimka ah sidaas oo kaleeto xadiiska nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa ku timid laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih qofkiina iimaan yacni dhamaystiran lagama helin ilaa uu naftiisa waxa uu la jecel yahay walaalkii la jecel cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
magaalada nairobina waxaa goobaha lagu cibaadeysto isugu yimid kumanaan muslimiin ah oo salaada ciidul adxa ku oogay warbixintan waxaa noo soo diray yaasiin ciise wardheere
qaybo kala duwan oo magaalada nairobi ayaa maanta laga oogay salaada ciiduladxa waxaana ka mid a fagaaraha seer cali muslim kalaab oo halkaasi uu ku tujiyey dadka muslimiinta sheekh maxamed cabdi umar oo ka mid a culimmada dalka kenya ugu waaweyn sheekh maxamed cabdi umar oo ka mid a culimmada dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka kenya ayaa si gaara uga hadlay munaasabadda ciiduladxa maanta fagaaraha weyn ee seer cali muslim kalaab isagoo ku tirtirsiiyey dadka muslimiinta ahi inay isjeclaadaan islamarkaana ka fogaadaan waxyaabaha markaasi ilaahay ka caraysiin kara marka lagu jiro maalmaha muhiimka ah ee dabaashaadka la samaynayo oo aan la xadgudbin isagoo ugu baaqay dadka muslimiintaana midnimo wadajir iyo horumar in ay ku gaaraan sanadka sanadkiisa عسى الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا ويوم يرحم بعضنا بعضا ويتعاطف بعضنا بعضا أحبتي في الله هذا اليوم العظيم gudaha dowladda soomaaliya u fadhiya dalkan kenya ambasador maxamuud axmed nuur tarsan ayaa fariin waxaa u dirayaa dadka muslimiinta isagoo maanta la tukaday dadka fagaaraha weyn ee seer cali muslim kalaab asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ciid mubaarak qof kastoo muslim meel kastuu jooga gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan iyo kuwa waddankaba joogaba ilahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ummadda soomaaliyeed qulubtooda isu soo jeediyo ilahay waxaan ka rajaynaynaa in uu ummaddeenna hagaajiyo inuu waddankeenna hagaajiyo amnigii inuu noo soo celiyo ummaddeenna midnimadeedii iyo xooggeedii iyo quwaddeedii inuu ilaahay isu soo celiyo ummadda soomaaliyeedna inuu ka saaro dhibka ay ku jirto ummadda muslimiinta oo dhanna meel kastay joogaan inuu dhibaatada ka saaro inuu ummaddana ku hanuuniyo dariiqa saxda ah ee wanaagsan madax wanaagsan oo wanaagsan oo islaam ah inuu u dhiibo ugu dhiibo saldanada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana mahadsantihiin ambasador waa mahadsan tahay ee walal magacaaga maxaa la yidhaha aadan mukaash baa la aadan cukaash oo ganacsata aad ka mid tahay miya maxay maanta kuula muuqataa ciidul adxa iyo fariinta aad dirayso maanta aad iyo aad baan u faraxsannahay ummadda islaamka iyo ummadda kenya joogta nabad iyo guul baan u hor rajaynaya iyo horumar si wanaagsan baan u ciidnay oo farax leh ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa bishaa iyo bisheeda kale nabad iyo caafimaad inuu nagu gaarsiiyo iyo midnimo iyo horumar magacayga waxaa la yihi ismaal ibraahim maasha allah waxaan arkaa farxad weyn oo laga soo qayb galay si wacan loo tukado muslimiintao dhan ay soo wada imaadeen inta badan seer cali muslim kalaabaan ku wada tukanay uuna tukajiyey sheekh maxamed cabdi umar khayr allah siiyo yasiisa wardheere v o a nairobi
mahadsanid yaasiin dhegeystayaal halka aad barnaamijyadaasi ciidda kala socotaan waa v o a haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay xuska maalinta ciidul adxa waxaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahena siiyey isagaa ku abaale ilaahena siiyey isagaa ku abaale
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda lu-adxa inay dhegaystayaasha v o a nagula dabaaldegaan barnaamijkan oo dhegaystayaal sidaa cashba tilmaantay aan ugu talagalnay in dhegaystayaashu ay nagula farxaan islamarkaana ay goobtanyada ah ka salaamaan eheladoodii qaraabadoodii iyo weliba asxaabtoodii dabcan sidoo kalena farxadda ciidda ay nagula qaybsadaan cabdixakiin oo barnaamijkan weliba ka sakow in dhegaystayaasha eheladooda ku salaamayaan daafaha adduunka kala jooga waxaa weliba dheer inaan ugu talagalnay heesihii hore iyo kuwii dhexe oo barnaamijkani aanu ugu larnay aad iyo aad caasha weyn kula dabaaldegi doonaa iyaga laftarkooga heesahay dooran doonaan oo ay ka qayb qaadan doonaan qaarkood codkooga ayay inugula wadaagi doonaan heesa ay jecel yihiin inay munaasabadan ciidal adxa ay bulshada la wadaagaan marka qofba waxbaa u dareena marka ugu horreysa intiinaan barnaamijkii dadka salaamaa ciidooda gaadhin caasha hadda dad iigu horreeyaan ku idhaha ciid mubaarak aad baad mahadsantaha cabdixakiin waad igala hormartay ciid mubaarak cabdixakiin ciidan ciideeda ilaahay nabad iyo caafimaad kuwii kuwada ciida allah naga dhiga dhammaanteen Aamin, annaga iyo dhammaanteen.
dhegeystayaashaba dhammaanteen aad baad mahadsanta adna sidoo kale waa tahay cabdixakiin markaan teena ka gudubno bal dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeya khadka ku jira aan gudubno hallow cabdisamed xasan saleebaan marka ugu horeysa ciid mubaarak ciid alcaafiya caasha cuudi iyo cabdixakiin mar labaadkana ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan bu waxaan leeyahay ciid mubaarak caafimaadka ciida ilaahay ciida ciideeda iyo ciido badan oo kalena nabadqab iyo caafimaad haynagu gaadhsiiyo si gaara waxaan u salaamayaa inta magacayga iyo muuqayga garanaysa eheladayda oo igu horeyso hooyaday reerkayga walaaladay cayladayda iyo dhammaan asxaabtayda oo ay kamid yihiin xaasha cuudi iyo cabdixakiin maxamed shirwa waa hagaaga cabdisamed een, eh, dabcan markaynu eegna ciid mubaarak baan adigana ku leenahay dabcan waxaad joogtaa haatan oo dalka sweden baad joogtaa in muddahana waxaad ku ciidi jirtay dee dabcan waddankii oo een, aad eh, ciidda kula qaybsan jirtay bal ciidda iyo sida loo ciiday iyo ciiddu say tahay haddaad ka warranta wallaahi cabdixakiin oo dee marxalado fara badan baynu soo marno iidu marka kolleyba de adiga laftaada qurbaha joogtaa waad garan kartaa ciiddii waddankeena iyo waddan islaamka ciidda laga ciidayay ee waddan kale oo qurbaa ciidda laga ciidayana aada u kala duwan yihiin muddooyinkaan halkan ku ciidayay dee waa waan dareemayaa inaanaan si fiican u ciidin
waan gartay wax badan baad tabaysaa oo waxa weeyaan eh, inaad waddankii ku heli jirtay oo dee dabcan dabaaldegi iyo wixii oo dhan baad tabaysaa maxaa ugu weyn kolley de horta shucuurtii lagu ciidayay moralitygiiba haddii aanay jirin ciidda waad iska garanaysaa dee emotion gaara bay lahayd marka waddankii la joogo dee weynaynteeda iyo sida loo oogi jiro waad garan kartaa meel walba takbiirta ka baxaysa iyo raynraynta iyo qalbisamaanta iyo farxadda dadku isku salaamayaan markay isku soo baxaan iyo markay wada hadlayaanba waad dareemi kartaa dee wixii oo dhan ba ka maqan cabdixakiin oo caruurtii la farxayaba iyadana sii silaag dee caqal ciidkii la bixinayaba sii silaag marka dee hawluhu ma yara cabdixakiin oo dee saa tilmaantay qur baa lagu wada iidayaa een, dabcan waxa ugu weynaynu ciisan karnaa waa dhinaca suugaanta innaba xagga suugaanta haddaynu eegno heesaad niyadda ku hayso midaad bulshada la wadaagayso dhinaca ciidda midaad adugu xaggaaga ka doorbidayso maxay tahay dee waa maalin farxadeed waa iid waa dareemi karaysaa marka kolley waxaan u doori lahaa un ummadda islaamka iyo dee dadka soomaaliyeed ba hees aan isleeyahay kolley waa hees jacayl ah dadkana way ka wada farxin doontaa waana heestaan aaminsanahay haddii jacayl laga hadlayo inay heesa jacaylka koobka jacaylka qaaday marka heestaas baanu doori doonaa dadka saare axmed iyo baa wada qaada maxamed axmed dhabarlow allah ha u naxariistay waxaa sameeyey abwaankii dhowaan geeriyooday maxamuud ciise sangub cashaasta
casha waad garanaysaa ma heestaasaan is- filaya ma isku dayaa isku day cashay ha sidaa ubaxa waa beriga ama uduga saxan saxada ku arko markaan ku arko adiga jacaylkuy
ma taas maahay waxaan doorayaa heestii hadduu beer ku qaybsamo Ah.
bar baan adig ku siin lahaa wadnahayga bidixdana waan kuu bedeli lahaa kaagana waan la bixi lahaa waa hees aan laba qof oo dee meelba ku kala tegin yani noloshu intay ahayd ilaa aakhiro iyo ilaa adduunba aad iyo aad aad waaw iyo- hees wanaagsan baad soo qabatay inkastoo taan soo qabtaas lahaa mar haddaad tiri labada fanaan may cashay cashay taa laftirkeedu kama dhacdo ku arko markaan ku arka adigaa jacaylku i abbaaraya agagaarka beerkiiyo wadnaha haye waxa heestaa weeye uraas baa la qaaday dhabarlo lama qaadan laakiin saare axmed aad baad u saxan tahay waa cabdiraxmaan amuraas waa runta
wayna heestaa tiri koobka jacaylka qaaday ayaanu adiga iyo anigi iyo caashay iyo dhammaan dhegaystayaashuba aynu ku wada ciidi doonaa cabdisamed mar kaleanu kulena ciid wanaagsan ciid alcaafiya baan idin leeyahay ciid wanaagsan mar labaad cabdixakiin iyo caasha aad baad umahadsantiin ciid mubaarak ciid mubaarak
hadduu beer ku qaybsamo barbaan adig ku siin laa wadnahayga bidixdana waan ku bedeli laa kaagana ah waan la bixi laa hadduu beer ku qaybsamo barbaan adi ku siin la'a wadnahayga bidixdana waan ku bedeli la'a kaagana ah waan la bixi la'a kalama bakhayleel naftan laba bahood noqon barhkagan ku siin la iyo haddaad cabaysana bisinkaan ku darina badankaaga fa ataxo bawd baan uga dhigila iyo haddaad cabaysana bisinkaan ku darila badankaaga fa ataxo bawd baan uga dhigila ilaah waxaan baryaaya adduunyada badha adhiyo barkaad inaad ku waarto oo akhirana bisha ariyo jannada inaad ku barida jannada inaad ku barida
indhahayga balkiyo budoodan ku dhegila sambabkayga bilan baan bartankiis ku gelin la bacda dhagaha maqalkan xubka kugu barin la waxaan beeri laa uba soo bixiyay caashaqu habeenkii bogaygan igu bari kuodhan la kolkan soo baraarugo bisharaan ku siila bidhantada haragan bilkhayr ugu ducayla kolkan soo baraarugo bisharaan ku siila bidhantada haragan bilkhayr ugu ducayla waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay ciid wacaano wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haddaynu hore uga sii soconno een bulshada amaba dhegaystayaasha kala duwan ee v o a la soo xidhiidhaya ee dabcan munaasabadda ciidda la qaybsanaya haatanna aanu baaqo mid ka mida dhegaystayaasha oo isna dalka sweden kaga jira khadka telefoonka een ugu horraynba een soo dhowow baan ku leeyahay magaca iyo magaalada aad joogto haddii aad noogu bilowdo bismillah magacaygu waa maxamed yuusuf jaare oo jooga wadanka sweden gaar ahaan magaalada yaafle aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijka hambalyada salaamaha ciidda waa mahadsantihiin bahda v o a waa ta adigoo jaarre ka faa'iidaysanaya munaasabadan ciidda iyo fursaddan ay v o e da ku siisay inaad eheladaada ku salaanto kollay qurbaad joogtaa inta badan dadkii ehelka ahaa dalkibaad uga timid yaad salaanta ciidda gaarsiin lahayd
awalan waxaan salaamayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed meel ay joogaanba si gaara waxaan salaamayaa waa run waalidiintii iyo walaalihii oo jooga halkii laga soo haajiray somaliland khaasatan hargeysa iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya dhammaan waxaan leeyahay walaalayaal waalidiin ciid mubaarig iyo dhammaan inta magacayga iyo muuqayga taqaanaba la odhan jiray intaasoo dhan ba waan salaamaya insha allah aad baad umahadsantaha annagana waan ku salaamaynaa waxaan filaya inay ku dhegaysanayaan ay kugu farxayaan markay ku maqlaan wiilkoodii iyo de qurbo jooga oo soo salaamaya waa si wanaagsan cashay cashay maxamed maxamed intaanu tegin maxamed dhinacii suugaanta haddaynu eegnay heesihii dabcan munaasabadii ciiddaa la joogaa maxaad yada taasi bulshada la wadaagi lahayd waa maalin farxadeed la wada faraxsan yahay la dabaaldegayo xagga suugaanta maxaad la wadaagi lahayd bulshada ninkii nimcaan hilaac iyo waxaan eegayaa jacaylkii qabyoobayo halkaa iyo nimcaan insha allah eshcalaa heesbad yaaba heli karaya Dhakuqaad.
nasiib qadir baajiyow dhaqaac ka sii jacaylkii qabyoobayo
nasiib qadar baajiyo qiimaad ku lahayd agtayda dee halkaa ka wada codkii nimcaan baabad leedahay heesta waad waad sii qaadi kartaa muusigan waa shuruucu kuu garaacay aad iyo aad iyo saan ugu wanaagsanahay darbuubadda iyo maxaanku idhaahdaa alaabtoo dhan Aad iyo aad, aad iyo aad.
anaa ku raacinaya marka jacaylkaa qabiyoobay iyo nasiibkaa qadarku baajiyey ayaanu bulshada la wadaagi doonaa waxaananu ku leenahay maxamed mar kale ciid wanaagsan adiga iyo dhammaan eh, inta ehelka iyo intii taagdhowa si gaara waxaan aada u salaamayaa bahda v o a oo dadaallo fara badan iyo xoojin badan oo luuqadda afka soomaaliga ah wada kolley tartamada warbaahinta soomaalidu ay ku jirto waxaan idinsiinayaa idinkana qeybta koowaad insha allah hore u socdaan idin leeyahay aad baad umahadsantaha jaarob salaaminaa walaal jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya anaa diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswab ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswab ku dhani qofkiyay jeclay qudhani qofkiyay jeclay waayaha kala qariyayo wadnihii samir qaadooye qalbigii oy bogsayooye dareeni qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesho quso mar kale dhegaystayaal ciid wanaagsan aynu hore ugu sii soconno barnaamijka ciidda haatanna aan u baaqo dhegaysto kale oo isaguna khadka telefoonka ku jira ku soo dhowowaan baan ku leenahay marka hore laantaaf soomaaliga ee v o a waan dhowahay walaal aada umaadsantid walaalo waxaan ku suganahay magaalada nairobi gaar ahaan xaafadii sliid halkaasaan joogaayo ciidaba waalagu noo soo alxamdulilah jawin waa jawi ciideed oo magaala aada mashquul badan tahay saxmadda inaad ku dhex jirto waa la dareemaya oo la ciidaysanayo marka marka nairobi la joogo gaar ahaan xaafadda islii la joogo ciiddi waa la dareemayaa si fiican si fiican kuley waan muqdisho xabuu ma og waa meel mashquulkeeda badan yahay oo lama dareemayo inuu qofkii joogo meel qurbo iyo waxaan lama dareemayo luuqii laga baxaba qof soomaali baa taagan aad oo weyn weliba dee wax yaran baa kaartan oo ciidi meel la maraa laleeyahay baa wula jaamka wuxuu ahaan jiray in la dhaxaa traafik jaam baa jira hadda laakiin waxaa jira traafik dabaa jira oo way isu dhinac kale isla bedeshay waan gartay haddaad haddaan si kale kugu dhigo n dabcan waa maalin ciideed waa la wada faraxsan yahay waa la ciidayaa bal haddaad dhegaystayaasha iyo weliba bulshada kale soomaalida ama aan nairobi arag ama aan nairobi haatan kula joogin haddaad u sawrto sida ciiddu tahay bulshadu see u farxaan sida loo dabaaldego waxyaabaha la qabto ee loogu ciido marka la ciidayo maxaad ka tilmaami kartaa waxaad moodaa in aanad dareeminba xitaa inaan meel waddan kala joogno oo dadkii aad bay soomaalida xaafadan weliba lama dareemayo xitaa in qofka meel qurbo joogo iyo inuu waddan kala joogo waxaa ma jiraan dadku waa soomaaliya waddankii waa wax laga dareemi kara ma jiraan waa tahay waa tahay ciid mubaarig waan ku leenahay marka dad aad salaamaysa ma jiraan munaasabadan yarbaad ila jooga dad waxaan filayaa inuu isaga naftigiisa uu fikirkiisa in la wadaagayo haddii suurtagalka waa hagaag soo dhowow marka hore magacaaga ku bilow magacayga waa jaamaca maxamed warsame oo jooga nairobi waa hagaag jaamaca waxaan ku leenahay ciid wanaagsan kuna soo dhowow laantaaf soomaaliga ee v o a dabcan munaasabadii ciidaan joognaa waa la ciidayaa waa la farxayaa maxaad ku ciidaysaa maanta bulshada se maxaad farxad la wadaagaysaa ciidda maasha allah maasha allah dhammaan waxaan salaamayaa hooyadayda abna cabdullaahi dhalinyarada asxaabtayda inta magacayga taqaano iyo inta muuqaalkayga taqaano dhammaan waxaan salaamayaa v o a shaqaalaheeda dhammaantood baan salaamayaa waxaan kaloo insha allah u duceynayaa dalkeena inuu ilaahay nabad nooga dhigo waan gartay dabcan intaas salaantii baynu ku joojinaynaa waad salaantay ciddii aad salaami karaysay haddii aynu si kale aynu u dhigno ama aynu dhinac kale aynu eegno waa maalin farxadeed waa munaasabad ciida waa la wada ciidayaa dee waxaa laga yaabaa inaan aynu kuba soo garaadsanayba ama in badan aynu soo maqlaynay iyadoo laleeyahay maxaan ku idhaahdaa maanta waa ciid oo suugaan kala duwan oo ciidda u gaara la qaadayo maxaad ka xusuusataa suugaantii ciidda gaarka u ahayd ee munaasabadda ciidda loogu dabaaldegi jiray heesaha ciidda waxaa waayo allamaanta allamaanta waa ciid wanaagsan ciida ku ciida heesaas waan aad ka xasuustaan jeclahay allamaanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan iyo ciidda wanaagsan ilaahayna siiyey saasaan jeclahay isaga kuwaba le way ahaatay maanta
si wanaagsan u ciida adigoo lacagtii iid mubaaragana guranaya oo jawaabkaaga ay buuxaan cashay waxaa qalciidkiyo waayar la sameeya oo saas aad baa umahadsantiin ciid wanaagsan baa naguna idin leenahay waa tahay cabdixakiinow markana waxaanu u gudbaynaa dhinacaas iyo dalka masar gaar ahaan magaaladiisa qaahira waxaa ku jira dhegeyste nagala soo xiriira halkaasi halow halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah walaal ku soo dhawoow barnaamijkan gaarka ah ee v o eda ugu tala gashay dhegeystayaasha soomaalida ee daafaha caalamka ka dhegeysanaya inay eheladooda qaraabadooda iyo saaxiibadooda iyo Waa- asxaabtooda o dhan ku salaamaan waa mahadsan tihiin dhammaan shaqaalaha v o a jooriyaasha agaasimayaalka dhammaan ciid wanaagsan aa idin leeyahay xaaji xood iyo daxakiin aadan idin salaamaya ciid wanaagsan aa idin leeyahay magaceyga waa axmed xuseen cali qaahiraj degan marka waxaan salaamaya ummadda muslimka meel walba ay kala joogto adduunka khaasatan soomaalida ayaan salaamayaa dhammaan ka oo waxaan leeyahay farxad iyo ciida ku ciida rayn rayn iyo nabad iyo insha allah sanadkaa sanadkiisa oo aan ku duceysanayno mar kastaba inuu ilaahay wadankeena nooga dhigo wadan kheyr qaba waan gartay Een, de waa labadiiba waad ku ciiday adugu wadankiina waad ku soo ciiday dabcan waa haatanna waxaad ku ciidaysaa wadanka masar gaar ahaan magaalada alqaahira amaba qaahira Een, eh, markaynu eegno soomaalidu waxbay caado u leeyihiin oo marka la ciidaya maalinta munaasabadda ciidda dee marka hambalyada iyo salaanta iyo farxadda laga yimaado waxay sameeyaan eh, cuntooyin baa la wada cunaa guryaha la isugu yimaadaa waa la isbooqdaa si kale kuma geratide waxa weeye hilib baa laga dhergaa maalinta Een, aad iyo aad taas maxaa maxaa caado u ah amaba dhaqan u ah waddanka aad joogtee masar maxaa lagu xusaa ee ay isku sooriyayaan ama ay isu marti qaadaan ha wadamada horta waa labada wadan wadanka masar waa wadan muslim ah Eh, dhanka dhaqanka islaamka waan ka wada simannahay ciidan oo kale waa ciid uladxa ciidana macaanka ma ahan waa ciida hilibka iyo la qalanayo ii sheegan ariga geela lo-da idaha weliba idaha aada ugu badan yihiin wadankan aan waqti dheer aana deganahay waktigaan oo kale aan magaalada qaahiraana ka deganahay waktigaan oo kale magaalada qaahira waxay noqotaa cidlo oo dadku waxay wada aadaan goboladii iyo tuulooyinkii ay ka wada imaadeen masaarida halkaas ayaa lagu wada kulmaa xoolo lagu qashaa oo dadkii ku wada kulmaan oo sanadkii ka wada maqnaa magaalada iyo tuulooyinka ka wada maqnaa oo jiray gobolada kale masar inteeda kale wada joogay inta badan aroosyaa dhaca oo dadku way ballansadaan dadaa laisu casuumaa een qaarkood dibadaha ay ka imaadaan wadamada carabta ay ka shaqaysanayeen ay ka imaadaan marka inta badan anigu yani wa- soomaalida halkan degan marka waxayba dareemaa cidla cidlaa la dareemaa wadankii o dhan aad firaaqa ku waa noqonaya gartay in ciddii ka shaqaynaysay taxiga microbasyada landriyada meelaha qudaarta lagu gado dhammaan iyo dukaamado dhan waa la xiraa oo inta badan hal hal Waaya.
iyo reer qaahira u dhasho maayo maad qolo un raacdaana la soo ciidaan ood kula qabsataan aad iyo aad anigu waaba iska masri aan ahay laakiin waa sanooyin koraan raaci jiray wadanka hadda waaya Soomaaliya.
waaya haddii haddaydaan raacinba iminka haddayn eegno ta kale tusaale ahaan waad joogteenba dee tuulo iyo magaalooyin aad u baxdeen ma jiro ama meel aad tagteen magaaladii baad ku hadheen oo qaahira aad joogteen maxaad samaysaan idinku intiina soomaalida ah marka haddaydaan tu- Een.
tuulooyin aad u baxdaan aanay jirin aad iyo aad soomaalida meeshan waa inta badan waxa weeyaan dhaqamada oo wadankan oo kale la iska wada qaatay Ah, waxaa dadka horta isku meelaa lagu soo wada tukadaa meel oo ii sheega barxad weyn oo dadka dhan isugu wada yimaadaan oo aada u ballaaran Waa la isugu yimaada salaada lagu wada tukadaa sawiraha lagu wada galaa dadka isku marxabeeya kadibna dadka intii wax qalanaysa da- yacni qofkii cazumi kartaa cazintaa kadibna jiif unbaa meesha laga sii raaca ciidan soo salaamayo habaryaraan salaamayo iyo qaraabaan utagaa iyo saaxiibaan utagaa guryaha ma jirto marka waxa weeyaan wadamada carabta waxa wadanka masar waxa weeyaan nin walba markii salaada lasoo tukado qoraxduna isku kulushahay nin walba gurigiisa ku laabana habeenkii unbaa dib laisugu soo laabtaa soomaalida meelaha publicka isugu imaadaan ku sheekaystaan waa tahay axmed mar kalean ku leenahay ciid mubaarag ciid mubaarak aad iyo aad aad iyo aad waad mahadsantihiin marka halkaan ehelkii iyo qaraabadii iyo familkii iyo asxaabtii iyo dadkii oo dhan anigoona dee haddaan dadka wada magacaabo inta badan inaan dadka tago eed iyo maataan diidaya waxaan ko yacni salaamayaa horta hooyaday qaali oo muqdisho joogta mumine xaaji cabdulle ciise iyo dhammaan habaryayaalkay iyo abtiyaasha reer xaaji xaaji cabdulle ciise iyo walaalahay iyo waxaa kaloo salaamaya aabahay qaali oo sacuudi arabia jooga xuseen cali cabdi iyo dhammaan reer cali cabdi waxaan kaloo halkan ka salaamayaa adeeraday iyo eedooyinkayga wada jooga kismaayo een, reer xaaji maxamed yare dhammaan waan wada salaamayaa waxaan kaloo salaamaya asxaabtayda oo adduunyada meel walba kala joogta reer qaahiro dhammaan waan wada salaamayaa anoo magacyadooda halkan hal hal aan ugu sheegin oo isku wada qabtay reer qaahiro o dhan adi iyo caashicuudna waa idin salaamaya fursadda qaaliga ay siiseen annaguna ciid wanaagsan baan ku leenahay ciid mubaarag walaalaha wanaagsan ciid mubaarak caashicuud aad baa mahadsan tahay aadaa mudan hallow cabdixakiin markana dhegeystayaasha meelo kala duwan bay eh, teleefanadu kasoo dirayaan oo inagala soo xiriirayaan ciidda soomaali meel walbay daadsan tahay caalamka waxaa la hadii dayaxa la tagana soomaali baa loogu tegi lahaa aduu si kale kuma garatid ee si heer caalamiya u ciidaya si heer caalamiya u ciidaya marada meel kasta soomaalida laga ciidayo waa tahay dhegeystaha qadka ku jiraan soo dhaweyna hallo walaal الو السلام عليكم آه، وايدن سلامي عاشي عبد الحكيم عيد وناكسن آه، كل عام وانتم بخير ملك استوى جوغان وحنا هلكان كسلامة يا دمان أمد الصومالية ملك استوى جوغان وحنا رجينا إن ملك عيدان آه، وحنا سيدو كلا سلامة يا سيجار هرير أفقو يا ملك استوى جوغان وحنا ليها عيد وناكسن إهل كيغا أصحابتي إذا كل رير دوحة يا دمان وحنا ليها عيد وناكسن عيد إذا عيد إذا حكتنا نوضة له نوغارسي وضن كان له نوضة إن شاء الله aamiin aamiin Een, salaanta aad baad usoo koobtay laakiin mar haddii la ciidayo waa la damaashaadaya marka bal farxadda ciidda ka sokow dadkaas aad salaantay ee reer afgooy ay ku jiraan oon aadna kaaga mahadcelinayo maxaad kula damaashaadi lahayd oo kale dhinaca sugaanta markay noqoto heesihii ciidda iyo heesihii kale jacaylka ahaa ee maalmaha ciidda dadka loo saari jiray aad iyo aad wallahi eh, kullen abwaan ma ihi heesahan iskuma fiicni kuley waxaan u rajeynaa inay si nawada ku ciidaan damaashaad ku ciida ciida ciida insha allah saasaan leeyahay waxaa ugu weyn inaad afgooya ku tabaysa ama aad tabaysa intaaad ka soo maqantay ciideed heli jirtay maxaa maxaa ugu weyn inaad ehelkii la ciido inaad caruurtii aad farxadda dareensiiso farxadda la wadaagto asxaabtii iyo kulli waxaas ehelkii ba- inta badan ehelkaan tawayayay dadkii badnaa ee magaaladii aan kusoo barbaaray aan ku dhashay ee aan la Mhm.
ciidi jiray dabcan waxaasaan tawayaa oo waxaad leedahay een, wadankaaga waa waalidkaa baa layidhi afgooy waa waalidkay baad leedahay aad iyo aad aad iyo
kolley aad caasho aad iyo aad kolley caasha iga aqoon badan anu afgooya markaan maqlo beerihii weli ma arag laakiin beerihii iyo khudaar iyo de jannunbaa ii muuqatay moogta waa kolley waa kolley janno kolley taasna waa tabaysaa mar haddaad joogto xaggan een, eh, inkastoo dee waddan horumaro de muslimna aad joogto si fiican looga ciidayo aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad afgoyna waa la tawayaa sidoo kale ciid wanaagsan baa ku leedahay ciid mubaarak walaal mar ciid kale.
wanaagsan waa mahadsantihiin caasha aad iyo aad xasan
shucayb cabdulaahi oo jooga turkiga shucayb ku soo dhawow barnaamijkan gaarka ah ee v o eda iyo dhegeystayaasha ay ku wada ciidayeen Ee, dhammaan waa soo ku dhowahay v o a halkan waxaan jeclahay inaan ka salaamo muslimiinta meel walbay joogaan ugu horreyn aan dhaha ciid mubaarak kullu caam waantum bakhayr turkigaad joogtaa ciid mubaarak baa tidhi ciid mubaarak de dabcan waa iska soomaaliyoodeed inkastoo soomaaliga ciid wanaagsan la yidhaahdo inkastoo haddana ay kelmad carabiya tahay turki baad joogtaa af turki maxaa lagu yidhahdaa ciid wanaagsan sabab kala duwan bay u dhahaan een, marka kutlo olson maxaa tidhi kutulusun kutlo olson a ciid mubaarak waa la dhahaa iyadana laakiin waxay dhahaan ciid mubaarak kutlo olson kutlo olson waa ciid mubaarak oo afkoodii lagu sii laray aha marka mar haddii ciiddii lagu jiro oo dee maalintii ciidda la marayo waa ka dhargeysaan kelmadda oo aad baa la isugu salaamayaa maalinta aada u weyn haa qaabab badan bay ku salaamaan een, marka xadaarad ahaana way ka duwan soomaalida kastoo dee dalkii la tabayo waxyaabo badan aysan ka jirin oo sida hilib qalashadii oo kale dabcan dhankaas marka la fiiriyo waxaa jiro tabid weyn baa jirta waa aad baa u tabaynaa waan gartay haddaan hilibkii qalin maxay sameeyaan marka ama aad ku ciidaan oo ku dabaaldegtaan wallaahi tixgelin weyn sida soomaalida oo kale uma siiyaan hilibka Een, way ka duwan yihiin oo marka waxay sameeyeen qaabab oo ah ee, in lo-da oo kaleeta laakiin qoys dhowr dhowr tiro qoys ah camal ah ayay isticmaalaan sidii annagoo kale wan amaan qalin jirnay ama ari oo kale qaabkaasna isticmaalaan oo qoys walba qalin jiray Een, neef lo oo kale keensadaan oy qashaan si guud marka la fiiriyo xoolaha aad bay uga qaali yihiin turkiga marka aad loo ee, marka loo fiiriyo dalkeena iyo soomaalida marka neefka waa waa waa waa la guulayaa xaafado amaba koox baa wada qalanaysa oo marka dambe wada adeegsanaysa ama wada isticmaalaysa oo cunaysa haa dabcan haa way naga duwan sideen oo kale maahan oo dhifa dhifa qoys qoyskiiba ay u isticmaali jireen neef u qalin jireen iyagu way ka duwan yihiin oo waxay samaynayaan wadartaas guud ay u qalanayaan neefkaas loode saasayna u isticmaalayaan oo xitaa weliba mararka qaarkood ma isticmaalayaan hilib fresh oo markaas la qabay maalin inuu sii yaalaa laga yaabo lasii qalo ay ku leeyihiin hilibka kulal markiiba lama cuni karo waxaa weeye ma aqaana qaaskooda way ka duwan yihiin soomaalidii si- markiiba qalin jirta aroortii hore oo la kala suuri jiro ma aha
markiiba la kala toori jiro uu yidhi marka marka een, adigu muddo intee laag baad ku ciidaysaa dalka turkiga waa ciidaydii ugu horreysay aan ku ciidayo ciidaydii ugu horreysay ciidii hore soomaaliya aan ku ciiday marka waxay noqonaysaa ciidii ugu horreysay waxay noqonaysaa ciidul adxaad iigu horeysay laakiin waxaan ku iiday ciidul fitrigii aad baad ugu cusub tahay dalka aada weyn aada weyn dhaqamada iyo waxyaabihii badan aad baan u kala duwana dalka waxaa weye la qabsi badan baa u baahan yahay weli mar haddii dalkii aad tabayso oo ciido badan aad kusoo ciiday oo tantii ugu horreysay turkiga aad ku ciiddaba ay tahay heesi aad dhegaysan jirta waayadii ciidda maxaa kugu soo dhaca
wallaahi dabcan waa jirtaa waxyaaba badan oo kugu soo dhacayo oo waa jirtaa inkastoon aada ugu fiicnayn barnaamij ayaad sugaanta haddana waxaa jirto sugaan badan oo la dhegeysan jiray oo aada loo sandigi jiray aad aan exactly aan xasuusanin laakiin haddana waa waxaa weye maskaxdooda ka buuxisaa aad baad mahadsantaha shacib idmaar waan ku leenaha mar kale dhammaantiin v o a waxaa idin leenahay bayramani bayraminiz kutlo olsum ciid mubaaraq oo lamida turkiga dhammaan shacabka soomaaliyeed ciidan ciideeda kale allaha nagu gaarsiiyo bashbash iyo buraaqo soomaaliya oo sida ay maanta tahay dhaanto waxaana leeyahay muslimiinta xajka weliba kuwa joogo dalkii hooyo ha loo soo duceeyo kuwa dibadda joogo kuwa dalkii joogo si gaara niyadda ha loogu haya maalmaha soonka iyo maalmo cibaadada lagu jiraa dalkii niyadda aad ha loogu haya la ummadda soomaaliyeed soddon sano kabacdi murmo waxaa waxaan leeyahay naga badnaaso aad baad mahadsantaha shacib ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan v o edan hallo maqlafiican kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ee v o eda ay dhegeystayaasheeda ugu tala gashay daafaha caalamka jooga in munaasabadan ciidul idxiyaha ay kula ciido ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaantiin labadiina aad baan islaamaya ciid mubaarak magacaygu waa safwan nuur iskala hadlaya oslo norway dhammaan waxaan salaamayaa shaqaalaha b o v o a iyo dhammaan asxaabta iyo ehelka faamiliyada meel walbay joogaan dunida ka magacayga ma xitaa codkayga garanaysa waayo safwan soo dhowow baan ku leenahay haddaad nooga waranto dee dabcan soomaalida xaggaa ku ciidaysaa tihiin oslo dabcan dee soomaali badan baa joogta marka loo eego magaalooyinka daafaha marka laga yimaado ama tuulooyinka fogfog waana soomaalidu meelii ugu horreeyey ay tegeen ee yurub ka degeen n haddaynu nidhaahno tusaale ahaan oo kale see looga ciiday bal haddaad u sawirto mujtamaca kale ama bulshada kale soomaalida ama aan norway hore u arag ama oslo aan hore u arag ama aan kula joogin see loo ciiday ama ciid waa sidee
horta ciidda meel walba la joogo qurbaha iyo ciidda waddankii oo kale aad bay uga duwan tahay wadankii waxaa laga yaabaa inay ka farxad badnayd ama faamiliye fara badan asxaabta laakiin tan qurbaha way ka duwan tahay oo waxa weeyaan laga yaaba marmarka qaar bulshada inay qofku ciidii waktigu saamix waayaan ciidinba isaga maalin caadi isaga tahayba oo laga yaaba inuu shaqo joogo ama uu fasaxil waayey ama xitaa hadduu ciido aanan mar walba sidii yaraanteeni aan kusoo kornay ama wadankii oo kale aanay lamid ahayn markaad wadanka bulshada ugu badan aanay diimo kale kale aaminsan yihiin marka si fiican baa loo ciidaa garoomada banaanka lagu ciidaa laakiin mar walba waxaa ka farxad badan ciiddii wadankii waan gartay kolley saad tilmaantay ama haatan aad carrabaabtay waktiyada kala duwan ama waktiga inta badan la samaynayo markaynu eegno tusaale ahaan oo kale de shaqayada qofka shaqaynaya mararka qaar ugu soo beegmaysa ama uu shaqadii ku jiro ama maalin working day ama maalin shaqa caadi ama week dayga waxa la yidhaahdo hadda axad bay ku beegmaysaa hadda sidoo qorshuu yahay waxaan filayaa doorkan in xil wanaagsan ay kusoo beegmaysa iyadoo la fadhiyo maalintii la nasanaya ay tahay marka dac laga eego wakti fiican bay kusoo beegmaysa marka dac kale laga eegin dadkeeda shaqaynaya waxa laga yaaba halka hadday maalin caadiya kusoo beegmi lahayd aan la shaqaynaynin dadku inay fasax xeli lahaayeen oo ay shaqada fasax ka qaadan lahaayeen laakiin hadda waxaa la dhahayay awalba fasax baad hayde waxaagii laakiin maanan ka fiicnayn adoo maalmahaagii shaqaduna aanad fasax qaadanay ku baaqdeen dabcanna maalintiina fasaxay kugu hagaagtood labadiiba isu heshay
may dadka badanaa maadaama qofka laga yaabo inuu shaqada badanaa ku daalo wuxuu iska jecel yahay inuu maalintiisa weekendigana ay gooni u hato maalin kaloo dheeraadana u helo oo ciido
waa ta walaal aad baad mahadsantaha ciid mubaarak mar kale ciid mubaarak aad baad mahadsantahay
hallo hallo waan ku maqlayaa waa maxamuud maxamed ibraahim master dero master derow kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah ee laanta afka soomaaliga v o a ee dhegeystayaasha adigoo kale ah ee meelaha fogfog ku ciidaya inay ehladooda ku salaamaan aan ugu talagalnay xaggee ku ciidaysa adiga waxaan ku ciidaya aashaay gobolka nebraska united states markaan salaada ciidaskooda kadibna waxaan aadaya haddii alla idmo gabadhayda oo degan gobolka minnesora magaalada madayarada marshal min marshal minnesora marka waa laba gobolba ciiddaadu ay iskaga tallaabi doontaa oo ciidalaxadaad ku qaadanaysa haddii alla idmaha laba gobol ayay isaga tilaabaysaa meesha aan deganahay iyo meesha gabadhayda yarta ay degantaha marka laba steed weliba saddex muska dhe ay waan dhex marayaa marka waa saddex gobolan isaga tilaabaya saan usoo ciido marka masaafo ahaan intay isku jiraan cashayaan kaabo waxbadaasiraal masaafo ahaan intay isku jiraan haddaad bulshada u sawirta abaad u qiyaasta masaafo ahaan saddex saacadood oo rugi dhimana loo soconayo waa laba boqol iyo siddeetan iyo lix mile marka waa saddex boqol iyo jajab uh, kilomitr saddex boqol iyo jajab kilomitr baan u soconayaa ha haddii alla idmo marka waana imisa sacdood waa dib laba saacadood iyo xoogaa jidka aan marayo ay ku xiran tahay hadba iyo xawaaraha loogu talagalay aan ku soconayo marka haddii aan si fiican u xawaareeyo gaariga si fiican igu socdo jidkana uu intii loogu talagalay xoogaa aan ku darsado ama aan ka dhimo laba saacadood laba saacadood iyo baraan ku gaari karaa hadda xaqul iidka yuusan booliska kaa daadsanin deero
insha allah waan ku dadaalaya inaan laiga daadsano la joojin waa maadaama aan faraxsanahay maalin ciida ii tahay maba jecli in la istaajiyo laiga daadsado oo xusuus jidkaas iigu noqdo aad iyo aad aad iyo aad marka adigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan yaad si gaara u salaami lahayd marka laga soo taga gabadhaada yar oo haddii aan la idmo aad la ciidi doontaba
ugu horeyn idinkaa idin salaamaya caasho adiga iyo cabdixakiim shirwac iyo adiga iyo dhammaan bahda v o eda oo aan ayaan dhexa soo booqda waan salaamaya waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan kaloo salaamaya hooyaday macaan iyo aabahay oo iyaguna degmada iyagoo gobolka boqol degan iyo waxaan kaloo salaamaya dhammaan ehelkayga inta maqalkayga muuqayga tagaan iyo asxaabtayda meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan kaloo si gaara u salaamaya inantayda warda maxamuud maxamed ibraahim deerow adinkana waa idin salaamaya caasha adiga carruurtaada insha allah aad baad mahadsan tahay waa nabad iyo farxad ku ciid deero ku salaamayna markale ciid mubaarig haye insha allah ciid mubaarig asalaamu calaykum intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkan gaarka ah aan ugu talagalnay munaasabadda ciidul adxa in dhegeystayaasha v o a aanu kula dabaaldegno barnaamijkana dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinayey caashe ibraahim aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac inta aan mar kale haddii alla idmo idaacadaheenna soo socda iyo ciidda dambeba aan ku kulmayno haddii alla idmo waxaan idin leenahay sidaa iyo ciid wanaagsan
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo cabdixakiim maxamuud sharwac oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi gaarka ah oo ku saabsanaa ciidda weli wararka ciidda ayaan ku jirnaaye bal aynu dhegeystayaasheena xusuusino ujeedada iyo waxa ay ka dhigan yihiin munaasabadaha ciidda sidoo kale sidee ayay ku timid diinta islaamka in ciidul adxa xoolo la qalo su-aashaasi waxaa ka jawaabaya warbixintan oo uu inoo diyaariyey jacfar kuukay maanta waa maalin ay dadku aada u faraxsan yihiin caruur iyo ciroolana aad ayaa loo labistaa layskuna udgiyaa fagaarayaasha ayaa laysugu yimaadaa waana la ysbooqdaa waa mid ka mida labada ciidood ee uu islaamku jideeyey haddaba waa maxay ujeeddada laga leeyahay maalmahan waa kan sheekh cabdilxayi sheekh aadan khatiibka masjidka cumar ibnulkhataab ee magaalada muqdisho dadku markii ay shaqo qabtaan shaqo adagna ay kasoo baxaan waxay u baahan yihiin nasasho iyo farxad iyo reynreyn soonkii baa la soomayaa kadibna ciidii ciidulfitri ayaa laisu diyaarinayaa nasasho iyo farxad iyo reynreyn ayay dadkii inay galaan ayaa loo baahan yahay marka lasoo gaaro ciidan kale ciidul adxa la yidhaahdana ayadana xajkii ayaa la gudanayaa ruknigii ugu weynaa ee xajka oo in la istaago carafo ah ee markii lasoo istaago maalinka ku xigta ayaa waxay tahay ciidii ay dadka muslimiinta ciidayeen marka sidaas ayaa xikmada ku jirta waxay tahay nasasho laga nasanayo howl adag oo lasoo qabtay iyo reynreyn iyo farxad doctor maxamed xaaji waa guddoomiyaha xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee maqaasid waxa uu sheegayaa in marka laga soo tago howlaha aadadaga ay muslimiintu soo qabteen ee ay xafladahan ku soo xirayaan ay jirto arrin kale oo muhiimadeeda leh mudanah in aad loogu damaashaado taasoo maanta oo kale dhacday waa markii uu eebe diintan dhammaystiray waa in ay dadka muslimiintu farxaan islamarkaana ay ilaahay subxaanahu watacaala uga mahad celiyaan nicmooyinka ballaaran ee uu ku manaystay ee uu ku galladaystay ee islaamka uu ka mid yahay sida ilaahay subxaana wa tacaala ugu leeyay fi suurati almaa-ida maanta oo maalinta ayada ah ee tobnaadka ah ee bisha dilxija la ciidda nooca ciidda weyn ah waa maalinta ilaahay subxaana wa tacaala islaamka uu dhammaystiray nicmooyinkiisana uu nagu dhammaystiray islamarkaana uu nooga raali noqday inuu islaamku diinteena noqdo maanta waxa ay ka dhigan tahay maalin uu shirweyne qabsoomayo waxaana sunno la adkeeyey ah in dhammaan dadku ay isugu soo baxaan goobaha salaada ciidda lagu ogo farxaddana ay wadaagaan waa kan mar kale doctor maxamed xaaji guddoomiyaha xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka maqaasid waxaa kaloo xambaarsan tahay macno weyn oo ah ummadda muslimiinta ah inay ummad mida yihiin dareenkoodu midaysan yahay guulahoodu mid yihiin guuldaradoodu mid tahay dabaaldega iyo farxaddaana ay wada wadaagayaan meel kastoo ay joogaan si labadaa macno loo xaqiijiyo oo farxadda lagu farxayo nicmada ilaahay uuna siiyey iyo umadnimada dadka muslimiinta ah labadaasi loo xaqiijiyo ayaa waxaa la jideeyey waxyaabo badan maqaasid kaleento oo ay ka mid tahay dadka muslimiinta inay salaada ciidda isugu yimaadaan dhammaantood xataa dumarka aan tukanaynin ee caadada qaba inay kasoo qayb galaan leannahu kulankaas iyo isu imaatinkaa shirweynahaas ballaaran ee muslimiintu isugu imanayaan khayr badan ayuu xambaarsan yahay umadnimadii iyo midnimadii baa lasoo bandhigaya ilaahayna raalli buu ka yahay saa darteed ruuxna inuu ka qaba lama rabo ilmo yar iyo ruux dumara midna haddaba si farxaddaasi aanay ugu koobnaanin oo keliya inta wax haysataa waxaa ciidan dadka heli kara loo jideeyey in ay xoolo gowracaan xigmadda ka dambaysaana waa in maalintaasi iyo maalmaha xigaba aanan bulshada laga dhexelin qof ama qoys gaajoonaya oo dabaaldegga ay ka reebto baahi ilayn calool marani ma damaashaadi kartee haddaba xoolahan la qalayo asal ahaan halkeebay ka soo jeedaan waa kan mar kale sheekh cabdilxayi sheekh aadan khatiibka masjidka cumar ibn alkhadaab ee magaalada muqdisho xoolo ayaa la qalaa oo yani aada iyo aad ayaa loo weyneeyaa xoolo qalkaasi wuxuu salka ku hayaa nebi ibraahim calayhi salaam ayaa wiilkiisii nabi ismaaciil ah ayaa riya waxaa lagu tusay inuu gowraco inuu arrintii fuliyo ayuu damcay markii uu seexiyey oo uu mindidii uu qoorta ka saaray ayaa laga qabtay oo la yidhi riyadii lagu diray waad fulisay ee halkaa ku jooji kadibna waxaa loogu bedelay neef xoolo ah oo wiilka bedelkiisa uu gowraco sidaasa marka waxay sunno ku noqotay ilaa qiyaami saaca dadka muslimiinta say nebi ibraahim ugu xiran yihiin ayaa udxiyada iyo arrinta ku saabsanna loo jideeyey haddiiba ay dadku wada riyaaqsan yihiin meelna ay isugu imanayaan waxaa waxyaabaha la jideeyey ka mid a in ciiddu ay sabab u noqoto in la iscafiyo maadaama dad uurka wax isugu haya aanay si kal iyo laaba u wada damaashaadi karin doctor maxamed xaaji waxa uu ku dardaarmayaa in ciiddu ay gogol u noqoto xalinta khilaaf walba oo bulshada qaybaheeda kala duwan ka dhexeeya in dadka muslimiinta ah ay isa saamaxaan laabahoodana isu furaan marka waa munaasabad weyn oo lagu xallin karo khilaafaadka dadka u dhexeeya cadaawada iyo baqdaada ka dhexaysa oo dhanna lagu tirtiri karo waa munaasabad looga faa'iidaysan karo in la sifeeyo wixii khilaafaad ahaa ee dadka afraad ahaan iyo bulsho ahaan dhaqan ahaan iyo siyaasad ahaanba u dhexeeyey looga faa'iidaysan karo in lagu xalliyo saa darteed waxaa laga rabaa dadka mas-uuliyiinta iyo culummada iyo hogaanka dhaqanka in kulamadaas waaweyn oo ciidda iyo shararkaa looga faa'iidaysto in bulshada dib loo dhaya boogaheeda walaaltinimadeedana dib loo soo celiyo maanta iyo maalmaha xigaba waxaa dadka u bannaan inay xafladeeyaan ciyaaraan oo heesaan laakiin waxaa ku lamaan shuruudo haddii la waayo farxaddii iyo ajarkii la raadinayay ay dhici karto inay dembi isku beddelaan sida uu faahfaahinayo sheekh cabdilxayi sheekh aadan khatiibka masjidka cumar ibn alkhadaab ee magaalada muqdisho
haddii dadka maalan ragga iyo haweenku iyo ay gooni u kala samaystaan arrimahooda oo ay samaystaan xaflado ay ku weyneynayaan arrintaas iyada ah oo ay barnaamijyo ku diyaarsanayaan kuwaas oo laga fogeynayo wax munkaraad iyo waxyaaba aan sharciga iyo anshaxa aan ku fiicnayn waa la ogolyahay nabiga sal allahu alay salam xilligiisii ayaa laba gabdhood oo guriga nabiga ku gargaraacaya waxyaabaha la gargaraaco ayaa saxaabi usoo galay markaasa wuxuu ku yidhi ma gurigii yacni rasuulka ayaad wax ku gargaraacaysaan markaasoo nabiga wuxuu ku yidhi gabdhahan ka leexo maalin ciid ayay joogaan waxaana saas u yeelaynaa yahuuddu inay ogaadaan inay diinteennu fasax leedahay oo mararka qaarkood dadku inay farxaan oo dareenkooda ay muujiyaan inay diinteennu ay qabto culimmada diintu waxa ay si gaara u dardaarmayaan in caruurta si gooni ah looga farxiyo si marka ay koraan ay maskaxdooda ugu nabanto farxadda ciidda sidaana ay dhabbaha u sii hayaan
jacfar kuukaay ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysay munaasabadda ciidul udxiyaha iyo sida ay ku timid in xoolaha la gowraco marka la gaaro bishan oo kale gaar ahaan maanta oo kale oo loo ciidayo munaasabadda ciidul adxa halka ad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a nuur mar kale ayaa waxaan ku leeyahay ciid mubaarak
waa tahay ciid wanaagsan casho dabcan sida soomaaliya looga ciidoo kale amerika iyo dalalka qurbaha iyo weliba yurub iyo guud ahaan isku duub dalalka qurbaha ee aanan muslimiinta ahayn aada loogagama dareemo maxay tahay casho haddii asaashkuidi
wax walba meesha yaala ayaa laga dareemaa ciidda halkii laga lahaa aad baa looga dareemaya annagana dadka ciidaya ee na dhegaysanaya aan hawada kala ciidaynaa nuuro marka ciid mubaarag ee dhegaystayaasha marka la leenahay dhegaystayaashan waxaan uga tegaynaa heestan ku luqeynaya fanaanka fu'aad cumar iyo heesta ciid mubaarag
masaakiintu garato macsiyo aboomu masaakiintu garato macsiyo aboomu ay wada macsuuyiin midigood macsuuyiin
iyo aboomuhu masaakiintu garato macsiyo aboomuhu ay wada macsuumiin giddigood macsuumiin